الجهاد حياته فتقدما وفضى الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملحما
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad la socotaan tebinta tooska ah odan kaga imaaneysa warbaahinta islaamiga alfurqaan islamarkaana saaka aynu diiradda ku saarayno dagaal cagmarin oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay saaka ku qaadeen xeryo ciidamada dowladda federaalk oo ay ku lahaayeen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe durba hadalheyn badan ayaa ka dhalatay weerarkan xooggan ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku ekeeyeen xeryaha ciidamada dowladda federaalka stuudiyaha waxaa igula sugan maxamed daahir calisow oo aan mar kale soo dhoweynayo hay maxamed ka waran bal
aad baad umahadsan tahay n haashim cabdinaasir n sida aan wararka horudhacaba ku sheegnay n dagaal ayaa saaka waxa uu ka soo bilowday duleedka degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe oo ah degmo qadiimi ah oo istaraatiiji ah oo weliba faca weyn kala mid ah degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe haashim waxaad la socotaa waayihii ugu dambeeyey aadan yabaal waxaa ku sugnaa ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo qaarkood horay ay u joogeen kuwo kalena meelo gobolka ka tirsan ayay ku soo jabeen oo halkaa ayay isku uruursanayeen waxaad la socotaa inay isku dayeen abuurey inay aadaan iyagoo horkacaya amaba ay hogaaminayaan saraakiisha ugu sarraysa dowladda federaalka sida odawaa yuusuf raage iyo shuute si loo dhiirageliyo ciidamadii dowladda federaalka ee isku dayayay deegaankaasi inay gacanta ku dhigaan laakiin waa u suurtageli weyse way kusoo jabeen markii dambena aadan yabaal ayaa la isugu soo laabtay saldhigyada bannaanka ku yaala marka waxay ahaayeen saldhigyo istaraatiiji ah oo ujeedkooda uu ahaa in magaalada aadan yabaal laga difaaco saldhigyadaasina waxa ay sabab u ahaayeen in aadan yabaal ay ku nagaadaan oo ay ku hoydaan saraakiish hadda aan sheegnay marka saldhigyadii waa sida xogta aan ku helnay waa la isla soo gudbay oo gudaha degmada aadan yabaal ayuu dagaalka la isla soo galay xooggiisana uu ka socdaa banaanka waxaa la leeyahay meydad aad u fara badan ayaa daadsan oo ciidamada dowladda federaalka ah kuwii lagu soo weeraray ciidan marka difaacyadii hore la soo jabiyey waxaa ku adkaanaysa inay ku nagaadaan magaalada ama ay ku sugnaadaan iyaga marka waxaa la leeyahay waxay isku dayayaan inay isdifaacaan laakiin dhan kasta ayay rasaastu kaga soo dhacaysaa oo hugunka dhawaaqyada iyo rasaasta aad ayaa loo maqlayaa waxyaabaha marka hadda soo kordhay ayaa ah haashim warbaahinta durbadiiba waxa ay bilaabeen tabinta dagaalka weliba sidoo kale waxaa uu dagaalkan tabinaya dadka baraha bulshada sida weyn u adeegsada hadday yihiin weliba kuwa taageerayaasha u ah dowladda federaalka ee lacagta badan lagu siiyo iyo kuwa kale ee iyaguna mucaaradka ku ah dowladda federaalka ee haraadiga nidaamkii hore taageerayay farmaajo labada dhinac marka way tabinayaan waxaa marka hadda soo kordhay ayaa ah xiisaha gaarka u yeelaya dagaalkan in barta la weeraray ay ku sugnaayeen saraakiil aad ugu sarreeya dowladda federaalka dhankooda oo haddii ay badbaadaan waa war haddii ay waxyeelo soo gaarto waa war haddii la qabsadana way ka sii daran tahay marka cawaaniinta ugu waaweyn amaba qodobada baraha internetka lagu baahinayo iyo baraha bulshadaba iyaga ayaa qabsaday marka waxay noqon doonaan marka cawaaniintan amaba mawaadiicdan liidadka ah ee ugu sareeya wararka kuwa ugu waaweyn ee gudaha iyo dibaddaba la tabinayo taasoo dowladda federaalka in cadaadis ku saari doonto inay si deg deg ah u kala cadayso xaaladda ay ku sugan yihiin odawaa yuusuf raage iyo shuuto ilaa iyo hadda aan war laga haynin ma caddayn karno in ay geeriyoodeen in gacanta lagu dhigay inay baxsadeen inay gudaha ku sugnaayeen ilaa iyo hadda lama caddayn karo laakiin waxa ay samaynayaan waa war aad u weyn weliba in bartii iyaga ay ku sugnaayeen ay ahayd inay ilaaliyaan oo ay sii dhaqaaqaan oo meelo kale ay qabsadaan in iyagii halkaa lagu soo weeraray aad baa la isku weydiinayaa waxaa ka dhalan kara marka su-aalo badan oo dhanka mucaaradka ka yimaada hadday ahaa lahaayeen xildhibaanada baarlamaanka ku jira siyaasiyiinta dowladda federaalka ka mid ah ee xasan sheekh aan la dhacsanayn sida uu wax ku wado waxaa la isweydiin karaa marka in su-aalahaasi maxay tahay sababta keentay in madaxda ugu sarraysa ciidanka dowladda muddo laba bilood een ka badan amaba ku dhow in shabeellaha dhexe ay ugu sugan yihiin oo xaaladooda nolosha khatarta loo geliyey su-aalo ayaa la isweydiin karaa aaway ciidankii saraakiishoodii kale su-aalaha ka dhalan kara ayaa ka mid ah waxay ahayd ciidankan inay meelo kale ka hogaamiyaan dagaalka sida muqdisho iyo saldhigyo kale inay ka hogaamiyaan inay joogaan marka faruumaha dagaalka su-aalo badan baa ka dhalanaya oo xildhibaanada qaarkood ay isweydiin doonaan guux siyaasadeed ayay dhalin doontaa marka iyaguna waxay ku doodayaan haddii aan halkan ka soo dhaqaaqno oo aadan yabaal ah ciidamada halkaa jooga kuma sii nagaa karaan waana xaqiiq in markuu odawaa yuusuf raagi uu gaarayay aadan yabaal shuutana uu tegayey ciidanku waxay ahaayeen kuwo in masaajid caliguud laga soo qabsaday aad bay u adkeed inay halka kusii nagaadaan qaarkood way baxsanayeen marka haddii laga soo tago saameyn bay keeni lahayd haddii lala joogana cabsida iyo walwalka iyo walbahaarka maanta taagan ayaa imaan lahaa waana uu yimid marka ilaa iyo hadda marka waxaan xaqiijin karna ayaa ah in durbadiiba warbaahintu ay bilaabeen xaaladda ay ku sugan yihiin odawaa yuusuf raage iyo shuute oo la isweydiinayo weliba waxaa la leeyahay labada nin al-shabaab haddii ay qabtaan waxaa waay dhibaatooyin aad fara badan bay la kulmi karaan oo macnaha waxa ay samaysteen ayaa dadku ay isweydiinayaan marka way ka way ka sii digayaan in xaaladooda ay khatar gasho qaar waxay leeyihiin gurmad waa in loo filiyo ciidanka oo ay meelo badan ka baxaan laakiin sida muuqata meelihii laga dhaqaaqi lahaa waxaa jooga oo kala jaray ciidanka xarakada shawal mujaahidiin marka wixii tafaasiil ah dheeraad ah ee umuuraha iyo hadalheynta ka dhalatay kusoo kordha oo durbadiiba canaawiinta ugu waaweyn noqotay xaaladda in la isweydiiye masiirkooda meesha uu ku sugan yahay wararkeen dambe ayaan kusoo sheegi doonaa waa mahadsantahay maxamed